dowladda jabuuti ayaa qayb cusub oo si gaara u qaabilsan dhoofinta xoolaha ee sanadkan la geynayo xajka ka furtay dekadda shiinaha uu dhisay ee ku taala degmada dooraale ee duleedka magaalada jabuuti howlaha dhoofinta oo durbo bilaabmay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
xoolo nool oo fara badan oo iskugu jira geel lo iyo adhi oo laga keenay dalka etoobiya ayaa hadda laga dhoofinaya dekadda jabuuti iyadoo howlahan ay qayb ka yihiin diyaargarowga xashka xogeeyaha guud ee maamulka dekadaha jabuuti maxamed aadan waaberi ayaa ii sheegay in dhoofinta xoolaha loogu talagalay sanadkan goob cusub oo aad uga ballaadhan goobtii hore
meeshan lagu xereynayo xoolaha la dhoofinayo waa meel aad u ballaadhan oo weyn weeyaan oo sanadkii waxay qaadaysaa saddex malyuun oo xoolaha ayay qaadaysaa waxaa kaloo raacaa saani marka laga taranka uu saani itoobiya usoo baxo saani wuxuu tagayaa meesha loogu talagalay ee lagu haynayo markaaba galaya boorka u dhow halkan waxaa lagu haynayaa afar labaatan saacadood gudaheed ayaa lagu dhoofinaya si toos subaxda waxay dhibaata ee moogta jacdi waxaa jiri jiray in haddeeto hore laga gudbay agaasimaha guud ee marsada amba dekada loo yaqaano d m p dorale multipurpo sport jaamac ibraahim dharaar ayaa iga waramay goobtan cusub ee dekada jabuuti ee hadda ay ka socdaan howlaha dhoofinta xoolaha xashka waad ogtihiinoo xoolo badan baa etoobiya jira nin badanna way soo maraan dalkeena boorkii hore sidaad ogtiinba developmentba ku dhacayo isbedelo badan baa ku soo socda marka boorka jadiidka ee d m p-ga waxaan ka dhisnay qayb xooluhu ay soo maraan oo nidaamkii internationaalka ama nidaamkii daadiyadu ku shaqaynaysay ah nasiib wanaag waxaanu leenahay oo kale inuu tareenku soo galo d m b iyada oo la tixgelinayo nidaamka iyo broseska iyo dumaxal xeer adduunyadu leedahay inakuna leenahay oo dee nidaam lagu kala socdo cad dhinac kale gudoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa isna ii sheegay doorka kaalinta rugta ganacsiga ee la xidhiidha dardargelinta arrimaha dhoofinta xoolaha sidaan isku soo dhaweyn lahayn dadka ka maxaan ku dhahay shaqaysta xoolaha reer dhoofiya iyo reer etoobiya iyo dadka jabuuti jooga ee iyaguna ka shaqaysta sidaan iskugu xidhi lahayn sidaan usoo dhaweyn lahayn kuwa etoobiya ka yimiday ee doonaya inay waddankeena isticmaalaan marsooyinkiisa gaar ahaan marsada d m b oo looga dhisay terminal cusub waxaana waajib nagu annaga inaan dadkaas baacmisharkaas soo dhaweyno la shirno qabanqaabilno garab galno sidee ay waddankeenu noqon lahaa waddan doonay maxaan ku dhahay dadka loo marayo xoolaha hadday tahay kuwa nool iyo hadday noqoto berita hore kuwa laqale ee jabuuti laga dhoofi rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti